waa run weeye ra-isul wasaaruhu wuxuu magacaabay dawladiisii ama kabineedkiisii marka wasiiradu waxay u qaybsan yihiin loo haddii guud guud loo sheego gudagudo loo howlgalo waa oromia yaa ugu badan waxaa ku xiga ummadda la yidhaha maxaarada waa tirada kolkaan eego waxaa ku xiga wadanka ummadda la yidhaahdo southern shucuubta la yidhaahdo southern ethoopia kuwaasoo iskugu jira maaragtay ilaa sideed ummadood oo kala duwan oo kala afa lakiku yidhaahdo southern ethoopia laisku yidhaahdo iyaguna waxay heleen maaragtay lix wasiir bay heleen waa hagaag bal haddaynu eegno n maxay kala heleen oo ay sidee u kala heleen haddaynu eegno se maxay kala yihiin jagooyinka ay kala heleen okay kow oromia u horeysa oroma waxay heshay wasiirka arrimaha dibadda difaaca iyo dakhliga iyo min iyo maaragtay cadaaladda iyo dhaqanka iyo dalxiiska halkaas waxa weeyaan waa maca haddii lagu daro wasiirka sare waa lix weeyaan waan gartay waxaa ku xiga amxaarka ayaa ku xiga isna wuxuu helay wasiirka federaalka ethoopia ama ministry interior waxa la yidhaahdo iyo waxa weeyan industry warshadaha iyo waxa weeyan urban development iyadana waa minister wa hagaag ministerka ministerka caafimaadka iyo wasiirka biyaha wa hagaag waa taasina waa amxaaradii halkaa wuxuu helay a waa amxaarada weeye iyaguna kolkaa waxa weeyan waa lix bay ka dhigan wa hagaag waya ad haddaynu gaar u eegno n buux haddaynu gaar u eegno n soomaalida oo kale n waxay ka mid yihiin qoomiyadaha tira ahaan badan ee dega dalka etoobiya n dowlad deegaanka soomaalida amaba soomaalida oo kale markaynu eegno iyagu maxay ka heleen saamigaasi wasiirada ee uu ra-iisul wasaaruhu soo saaray maanta waxa weeye soomaalidu ilaa iminka waxa aan ognahay waa horta waxaa la sameeyey waa lix iyo toban wasiir weeye toban way cusub tahay lixduna waa raggii hore u weeye marka ila markaan eegno laba qof baa la siiyey mid gabadh ah oo qaabilsan maaragtay technologiga technologiga information technology technology waxa la yidhaahdo iyo iyo informationka oo iyaguna nin ah la yidhaahdo shide waan gartay iyo gabadha ubax la yidhaha labadaaba ilaa hadda yaan yaa soomaali ogna waa hagaag haddaynu eegno buux ra-iisul wasaaraha etoobiya dhowaan baa isaga laftarkiisa la doortay amaba xisbiga gudihiisu iska soo magacaabay dabcan baarlamaankuna ay meel mariyeen n xubnahan markaynu eegno lix iyo tobanka ah ee wasiirada ah iyo hanaanka loo qaybsaday ma tahay dowladdii la filayey marka la eego xiisadda ka taagnayd dalka etoobiya waxay ila tahay iyadoo moog tahay arrintaasi de ay weli hirgelinteedu ay ay ay cusub tahay laakiin waxay u eg tahay wax maaragtay isbedel ay ka muuqato waxaana maaragtay ummadihii qaylada badnaa ee maarata dhibaatooyinka hay inay qaboojinayso ayay u eg tahay marka oromiya la eego oo kale ummadda oromiya maaragtay ugu dhibaatooyinka ugu badani soo gaarayeen waxa weeyan waxay qaadatay siyaasadda iyo awoodda wadanka iyadaa qaadatay waa markaan eegno arrimaha dibadda dafaaca lacag ama revenue iyo ministry of justice iyo culture and and dalxiis ama iyo tourism arrimaha dalxiiska marka xiisadii ka taagneyd tahay inay inay marka xiisadii taagnayd ee muddoba soo taxnayd iyo mudaharaadyadii iyo weliba kacdoonkii ay hogaaminayeen qoomiyadda oromadu waa mid qaboojin karta wax ka tari karta aha way way ka tari karaysaa sababto waxa weeye saami ugu fiican bay qaateen waxyaabo kalena way u hadheen oo lagu soo dari doono galabta iyo berida la maqli doono waxaa jira ku-xigeenadii weli lamay magacaabin ambaasadeeradii wax kaloo hadhay ayaa jira iyaduna way socotaan beri baanu siin doonaa waa hagaag haddaynu geesta kala eegno baarlamaanka ayaa isagana afhayeenkiisa ama guddoomiyihii baarlamaanka ayaa jegadiisu dabcan markiu hore isku casilay guddoomiyihii hore iyadana in la buuxiyo ay ahayd wararkana soo gaaraya waxay sheegayaan in haweeney jagadaasi guddoomiyenimada baarlamaanka loo doortay haweeneydaasi maxay tahay se sidee ku dhacday doorashadaas
ninkii meesha kolka hore de waxaa lahaa ragga ummadda oromiya ayaa lahayd meesha marka ninkii hore kolkii waa isxasilay de waxaa lagu bedelay gabadha aad sheegaysa ayaa lagu bedelay gabadhuna waa reer cown laakiin halkan aan ministrada aan ku akriyo halkan kuma hi jirto maxaa yeelay waa iyadu afhayeenka baarlamaanka weeye waa hagaag dhinaca kale markaynu eegno buux markaynu ka nimaadno magacaabidda uu ra-iisul wasaaruhu magacaabay xubnihii golihiisa wasiirada dabcan iyadana waxaa hore waddanka uga taagnayd xiis xaaladii amarka degdega ahayd ama wixii emergencyga la odhanayay iyada taasi weli ma laga hadlayse weli ma taagan tahay weli lagama hadlin laakiin waa laga hadli doonaa arrintaasi ina in la qaadayaba maaragtay ummadda etoobiya aaminsan tahay aniguna aan u malaynaya waa la qaadi doonaa maxaa yeelay ninkii madaxweynaha meesha u ahaa secretary generaalka u ahaa waxaa la geeyey minister of transport baa laga dhigay waana qolada saudi armiga iyuu iyuu ku jiraa marka waxay la tahay already inaa maaragtay arrintaasi in la weydeeyay baan iyaa muuqata